wa waa su-aal oo aada u adag oo saadaalin ku saabsan marka waxaan dhihi lahaa yani soomaaliya waa horay u socotaa haddii si loo fiiriyo waxa weeyaan dhulkii markii dagaal ku dhacay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dowladdii soomaaliyeed ay burburtay magaca weyn lahayd maaragta ay burburtay waxaa dhacay yacni firaaqo maamul ayaa dhacday dagaal sokeeyaa dhacay wax alaale wixii dowlad sheeganaya jira oo dhan waa la burburiyey markii la burburiyey de firaaqa soo baxday marka waxaa lumay adeegii oo yaraay owalba oo meeshuu ka baxay amnigii oo kaleeto meeshuu ka baxay waxbarashadii caafimaadkii waxyaabihii yaryaraaye muxuuah mataqaanaa dowladdu ay bixin jirtay oo sanadba sanadkii ka dambeeyey hoos u dhacayay ayaa meesha ka baxay laakiin maamulaha jira sidii maalintaa muxuu ahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dhulku firaaqa u wada ahaa uma aha yani hadda shan maamul iyo gobolka banaadir ayaa jirta somalilan ku dar lix ayaa jira dhulkii xoogaa maamul buu soo yeelanaya waxa kale oo iyadana muuqanaya ganacsigii xoogaa wuu dhaqdhaqaaqayaa walow uusan ahayn mid tiirar adag ku taagan oo wax soo saarka gudaha ku dhisan iyo warshado iyo aysan ahayn dadkii waxa weeyaan waa waa la dadaalayaa magaalooyinku waxa weeyaan way kasoo kabanayaan dagaaladii dhacay marka waxaa la dhihi karaa sidaas laba wadaa jirta wada waxa weeyaan wadada dadku ay waxay kari karaan ay ku qabsanayaan wadadaasi rajo weyn ayay leedahay waana midda hadda wadanku uu ku socdo wadada kaleeto oo ah siyaasadda waxaad moodaa inay ku jirto muxuu aha mataqaanaa qalwo wax la yidhaahdo yacni meel dhagaxa oo wixii kaaga dhaceen oodan gacantana kala soo bixi karin ayay ku jirtaa caruurtii dhashay iyadoo la qaxaya ayaa maanta waxay yihiin waalidiin caruur kala dhalay welina qaarkood ayaa xeryo qaxooti ku jira kuwo kalena waxay ku jiraan xeryo barakacayaal oo gudaha dalkiisa ku yaala bal waxaad iiga warantaa soddon sano kadib caruurtaas iyo xilligaa dhashay caruurtooda hadda barakacaya qaxootiga ah sidee dowladnimada soomaaliya iyo mustaqbalka la hiranaya loogu sawiri karaa caruurtaasi rajo badan ma laha waa mid waaye arinta kale oo iyadana aan ku dari lahaa waxa waaye annaga soomaali haddaan nahay taariikhda ma barano taariikhda waxna kama barano haddaanaan barano yani u fiirso waxaas dhacay dhulgariir baa dhacay dowlad soomaaliyeed oo magac weyn lahayd oo ayaa ayaa duntay maanta waxay ahayd marka in dadka waxbartana ay aada maaragta isu weydiiyaan oo laga doodo oo arrintaas wax badan laga qoro ayay ahayd caruurtayadana in la baray ahayd marka caruurtaasi ayaan darada kale haysataa waxa waaye taariikh qoran oo ay akhristaan oo wax kala soo baxaan ma haystaan waxay haystaan sheekooyin kala go-go-an oo qofna uu u sawirayo si mugdi ah wixii dhacay oon waxba laga baran karin qofna uu u fasirayo si ubaxa oo aan waaqicigii maaragta aan waafaqsanayn yani xaqiiqadii wadanka ka jirta aan isu waafaqsanayn marka caruurtaasi ayaa darooyin badan baa haysta run waay taasi
waxaad ka mid ahayd aqoon-yahankii soomaalida intii burburka lagu jiray ka shaqaynaya gudaha dalkan oo weliba arrimaha bulshada ka howlgalayo arrimahaasi nabadda iyo ka hadlayay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya markii aad ka amba qaado maalintii ay meesha ka baxday dowladda ma isdhehaysay jiitanka soddonka sano ah iyo mashaqooyinkii lasoo maray soomaalidu way wajahi kareen
horta anigu waddankaan joogay runtii muxuu ahay markii wax dhacayeenna waa goobjoogaan ahaa sidaad u sheegtana bulshada dhexdeeda ayaan ku jiray anigu isma lahayn soddon sano ayay qaadanaysaa arrintani laakiin waxaan aada u dareensanaa in wax weyn ay dhaceen dowladdii soomaaliyeed oo subax lasoo toosay oo aan waxba ka jirinin yacni dhismaheedu inay inay wakti qaadanaydo waan islaa laakiin sidaan ay maanta tahay ayay muxuu ah mataqana soddon sanona qaadanaydaa sida ay hadda tahana ay u calowsanaanaydaa oo maaragta isma aanan lahayn aniga soomaaliya caalamka wakti badan ayuu geliyey qarash badana lagu bixiyey si xal iyo nabad loogu helo muxuu caalamka naga bartay innaguna maxaan ka barana dagaaladii sukay
mar haddaanan taariikhda annaga marka dhinacayaga laga fiiriyo mar haddaanan taariikhdii akrinaynin aysan noo qorayn muxuu ah dugsiyadii aan lagu baranayn muxuu ahay madaxdii siyaasiyiintii aysan akrinaynin dee waxba lagama baran wax laga bartay ma jirto caalamku caalamka qudhiisa waxba nagama baran caalamka qofka ugu bataayay afar sanow joogaa ama saddex sanow joogaa ama laba sanow joogaa qofka diblomaadka ama siyaasiga ee wadankiisii matalayana wuxuu daba socdaa dano wadankiisau daba socdaa dana soomaaliyeed waxa waaye wixii aad qaban karto iska qabo waaye waajibkuma aha inuu soomaaliya ubax iyo muxuu ah barwaaqe iyo webiyaal iyo u jeexo waajibkuma aha ugu dambeyn hadda soddon sano kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxay kusoo aadaysaa iyadoo soomaaliya doorasho isku diyaarinayso laga fekerayo dalka meesha u socdo wax barana wax badanna aan laisla afgaranoo weli ismariwaa uu jiro ugu dambeyntii aragtidaada iyo xalka xageebuu ku jira had is leedahay
xalku waa la yaqaanaa mar haddii wadan uu dagaal ka soo baxayo ama uu dagaal ku jiro waxay noqonaysaa in la wada hadlo